aad baan ugu faraxsanahay maanta inaanu halkan joogno waxaan salaamayaa nabadoonada injineerada neesho ka socda injineer maxamuud cabdinuur iyo injineer abshir taliyaha qeybta boliiska guddoomiye ku-xigeenka degmada hogaanka dhaqanka dhammaantiis ciidamada amniga saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib meeshaan waxaan isugu nimi waa dhibaato jidha oo qayladhalaanteedu socotay muddo badan dadkii reer guraagaha iyo deegaankan abaaraha ka dhacay abaarahaas waxay sababeen waddaxumo qoliyo tobar yar meelo fogfog jooga hadda balbusla wuxuu inoo jiraa waqooyi wuxuuna ka jiraa ilaa labaatan kilomitir labaatanka kilomitir waa soo aragteen waxaa waddada ka jira iyo dhibaatada naga haysatay ilaahay mahadi weeye wafdigaani safaro fogfog buu soo galay wuxuuna u yimid sidii wax looga qaban lahaa halkan waana mahadsan yihiin aada baan ugu faraxsanahay dalkooda iyo dadkooda ay usoo gurmadeen waxaan u sheegayaa dowladda puntland iyo midda federaalka iyo qurba joogta inay wax ka qabtaan dadkaas ehelkooda ah oo soomaaliyeed oo islaamka ah inay wax u qabtaan waddooyinka raashinka biyaha intaba ka kaalmeeyaan baanu baanu ka codsanaynaa ilaahay baa kaalmo leh oo gacantiisu buuxdaa laakiin waxaa la rabaa sida madaxda hadda taliyaha qaybta injineerada neesha hogaanka dhaqanka ay usoo gurmadeen kuwa sarsaran inay usoo gurmadaan sida wasiirka maaliyadda madaxweynaha noocaa inay usoo gurmadaan oo dadkooda kaalmo u fidiyaan waxaa nala socdaa rag ku tabarucay inay keenayaan cagafyo haddii shidaal loo helo oo kambaniyale oo bareefad ah waxaa la rabaa inay sidaasoo kale dowladduna wax u qabto dowladda federaalka iyo beesha caalamka intuba waxaan kusoo dhaweynayaa gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka degmada jiriiban axmed nuur kaarshe assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
bismi illah alxamdu lilah sala salam calaa sayidina maxamed ala ali saxbi salim hadal badan odran mayo muhiimaddu waxa weeye awalna shaqaa socotay oo waddooyinka waa laga shaqeeyey tan kaliya ma ahana waa waddooyin badan waddooyinkan dhulka wadaagsin hoos ka aada oo degmooyinka gaalkacyo iyo jariiban isku xidha waa sidaasay u badan yihiin dhulkaas aad arkaysaan cimiladiisa way isdhaamaan oo waddadan ceel la helay baa ugu liidata horeyna dhowr jeeraa in wax laga qabto la isku dayey dhibta ugu badanna waxa weeye dhulkiiyo muddo uusan roob qaban oo iska jabaya dhulkiiyo ah ciid bacaada iyo dhagax isku dhaf ah oo isku jira gaadiidkiina uu yahay gaadiid culays badan sida oo gaariga ugu yar ay saaran tahay booyad soddon qaada iyo raashin iyo wax lamid ah marka halkaas dhib badan baa ka jirta waxaan rabnaa sidii deegaanka iyo dadka deegaanku ay ugu istaageen waddadaas in wax laga qabto oo contributionka ay ku bixiyeen oo xoolo dhaqatadu ay ku bixiyeen gacantii in wax looga qabto waxaan rabnaa haddii ilahaydno in taageeradaas mid la mid ah laga hela dhammaanba dhinacyada kala duwan dowladda communitiga dibadda communitiga gudaha iyo dadka kambaniyada leh ee ku tabaruci kara waddadan wixii wax looga qaban lahaa waa waddo saddex iyo toban kilomitr u jidha meesha hadda aan joogno waxay u jidhaa balibusle gaarigu wuxuu usoo socdaa dhowr saacadood gaariga iyo qofku isku inba usoo socdaaneen marka waxaa dareemi kadhaa lacagta biyaha lagu keeno soddonka kilomitr lagu geeyey iyo saddex iyo tobanka kilomitrna waxaa badan saddex iyo tobanka kilomitr inta biyaha lagu geeyo muhiimaddu waxa weeye maantay iyadoo ay jidho abaar sintay dadkii oo dhan xanuun isagoo jiro beledka iyo baadiyahaba cunnola-aan dadkiiyo iyadoo jidho qoysa soo xarooday oo weli wax gacan ku qabta aysan jirin ay jiraaneyn baadla-aan xagga xoolaha iyadoo jidho biyola-aan iyadoo jidho isna waddadu waxaan dhihi karaa waa xanuunka ugu weyn oo dadka hadda aan la joogno oo deegaankan jooga saamaynta ugu badan ku leh insha allah waxaan rajaynayaa inta fariintan daawata in ay u istaagaaneen siday usoo kaalmayn lahaayeen dadkaas ee walaalahooda abaartu haysato oo wadda xumadu haysato oo cudurku haysto oo cunno la-aantu haysato maantay daksi inta la iskaga dhiibu ka dhintaayo waxaa lagu jiraa wakti adag dadku waxay joogaan dhul fag reerka ugu dhowo biyaha halkan waddadani usoo madho wuxuu u jiraa soddon kilomitr adareemika dhaaniin soddon kilomitr oo gaarigii afar iyo labaatankii saac gaarigu hal bootuu geeya waxaana degan ilaa kun iyo shan boqol kun iyo lix boqol kun iyo toddoba boqol oo qoys gaadiidka u biyo dhaansana waa gaadiid labaatan iyo dhowr aan ka badnay marka waa dareemika dhaan dhibaatadaas intay la eg tahay waxaan codsanaynaa ka degma ahaan ka deegaan ahaan in cid allaaliyo ciddii waddadaas ku tabarruci kadha tabarrucaadkeeda ay la soo gaadha haddii ilaahay idmo wabilaahi towfiiq
tan aynu hadda joognaa waa soona ceel la helay ceelkan aynu hadda dul taagannahay wuxuu ka mid ahaa ilaaha biyaha dabiiciga oo ilaahay uu dadka ku manaystay abaarihii dhacay dartoodu la dowra deegaankii uu biyaha siin jirayna hadda wuxuu noqday inay meel ka fog u biyo doontaan waddada aynu soo maray waa waddada ugu macquulsan oo hadda sida uu guddoomiye ku-xigeenku sheegay iyo guddoomiyaha beesha balbislaba dadka intaa tiro la-eg oo isaga soo guuray gobollada soomaaliya oo dhan laba meelood baa hadda puntland dadkeedii iyo xoolaheedii kala joogaan meeli waxaa weeye meeshaan aynu hadda joogno ilaa soddon kilomitir deegaan ka hooseeya meella waa xoolaha hadda dhanka xeebta u naqraacay labadaa meelood baa loo kala jaban yahay xoolaha aqlabiyadoodii marka xoolaha halkan joogaa waxay haystaan cunno abaaraad laakiin aan biyo lahayn jidkii biyuhu u mari lahaayeenna insha allah waynu arki doonnaa oo muuqaaladaad ka arki doontaan nooca uu yahay iyo sida uu yahay ahmiyadda ugu weyn oo hay-adda neesho oo hadda agaasimihii iyo injineerkii hay-adduba ay meesha marayaan qayladhaanta aanu u gaadhsiinay dowladda waxay ahayd inay nala arkaan ka odayaal ahaan iyo ka deegaan ahaanba dhibaatada meeshan ka jirta iyo sidii bal wax temberary oo emergency meeshaa looga qaban lahaa waxaa kaloo nala socda rag ganacsataa oo iyaguna diyaar laah inay gaadiidkoodii iyo dhaqaalahoodaba ku bixiyaan wixii kaalmaayoo diyaar dhinacooda la-ah dowladdii hadda hay-addii waddooyinkuna iyadaaba meesha marayso assessmentiga iyo samaynaysa waxaanu jecel lahay tobanka cisho oo hadda soo socota ilaa shan iyo tobanka cisho jiilaalku gadaal buu u dheeryahay in lagu guulaysto labaatanka kilomitir in xal loo helo sida uu hadda sheegay guddoomiyaha degmadu guddoomiye ku-xigeenka degmadu booyadda halka timaadaa markay soddon kilomitir oo kale sii gudubto boqol iyo konton dollar lacag ka badan bay ku geysaa biyaha hadday waddadaani hagaagsanaan lahayd waxay ku geyn lahayd wax ama soddon dollar ama labaatan dollar ka yar ama la mid ah marka waxaan codsanaynaa cid allaale iyo ciddii wax targeysan karta oo sadaqo rabta ilaahay hortiisa inay la baxdo oo berri u aayaan waa meelaha la yidhi sadaqa jaariyada ku baxda waddooyinka iyo ceelasha iyo wixii la mida dad dhibaataysan oo abaaraysan iyo duunyo abaaraysan yaa la rabaa in loo gurmado waxaan marka leenahay dowladduna hadda waa dadaaleysaa dhinaceeda oo hadda waatan hay-addii madaxdeedii ugu sarraysay injineeradiiba meesha marayaan guud ahaan shacabka soomaaliyeedna waxaanu leenahay qofkii khayr inuu la baxo rabo oo wax sadaqaysanayaa waa fursad reer puntlandna waxaan leenahay maamul iyo shacaba ha loo soo gurmado si dadkaas iyo duunyada loo badbaadiyo oo dhibaatada aynu ula qaybsanno dadka walaalaheena oo midicdaa aad arkaysaan iyo abaartaas iyo bilayalaantaa jooga waxaa hadda naloo sheegaya markaanu magaalada nimid meelaha qaarkood arigu inay maanta kow iyo toban iyo labiyo toban iyo ay u tahay labiyo toban beri inuu ooman yahay ariga marka jooga xilligan oo labiyo tobanka beri ooman haddee isaga iyo qofka haystaa midna duruuftooda waa la garan karaa insha allah waxaan rajaynayaa wixii aan dhaafay odayaasha dambaa kabi doona nabadoonnada iyo waxgarad kale injineerkuna hadde sidii wax loo qaban lahaa iyo farsamadii isagaa inoo sheegi doona si gaara waxaan baaq ugu dirayaa madaxweynaha ee puntland waxaan leeyahay madaxweyne ee dadkii iyo shacabkii iyo xoolihii reer puntland xooggoodii meesha aanu hadda kaala ka hadlayno iyo waxay hoos ka jiraan soddon kilomitir in ka badan biyihii meel walba hay-adihii waxay yidhahdeen biyahaanu dhaaminaynaa hadda biyihii hala dhaamiye meel la mariyaba lama hayo marka waxaanu codsanaynaa iyadoo agaasimihii iyo injineerkiiba ay joogaan baahida wadooyinka dadka biyaha loo marin lahaa ama wixii kaloo gurmada loo gaarsiin lahaa in culayska la saaro aad baa umahadsantihiin wixii aan dhaafay odayaashu hadday ku darayaan asalaamu calaykum
bismi illaahi raxmaan iraxiim aada iyo aad waxaan usoo dhaweynayaa waxaan usoo dhaweynayaa odayaasha iyo maamulka iyo saxaafadda nagu soo dhaweeyey halakan anagu waxaanu kasoo kacnay garoowe aniga waxaanu nahay guddoomiye hay-adda neysha maxamuud cabdil waxaanuna halakan u dhibay qaylo dhaan nagaga timi deegaanka oo dhibka ka taagan aanu siniri lasoo qaybsadoo lasoo arka waddadii u ahayd hunguriga biyuhu dadka u maraan baanu soo maray waxaanu ku soo arnay dhibaato aada u fara badan oo u baahan in wax laga qabto waxaanuna rajaynaynaa inaanu ku samayno qiimeyn iyo war warbixin aanu kasoo kasoo kasoo diyaarino iyo sidii wax looga qaban lahaa haddii ilaahaga idmo baanu sida ugu dhaqso badan baanuna insha allahu usoo saaraynaa baahida sidii wax looga qaban lahaa baahida taagan sidii wax looga qaban lahaa marka waxaan leeyahay baahida marka la helo oo ay soo baxdo twenty four hours baanu kusoo saaraynaa afarta saac waxaanu leenahay qof alla qofkii damiir islaamnimo ku jidho dad raggii iga horreeyey siday sheegeen dadku ku go ku go- ku go-doonka ku ah meel soddon kilomitr inoo jidha halkaa aan taagannahay balli buslan ilaa shan iyo toban kilomitr bay inoo jidhaa shan iyo afartankaa kilo ilaa konton kilomitr bay noqonaysaa kontonkaa kilomitr waxaa ku ba ku baktiyaya hooyo aabe ciyaal yar yara iyo iyo wixii ay hanti haysteen oo aan gaari karin hadday biyo u jiraan laba kilomitr aan u gaari karin u socon karin waxaana loo soo raacay meesha danjirid cawsa oo ku harsan baa loo soo aaday marka waxay u baahan yihiin waddadii biyo usoo mari lahaayeen oo sida ugu dhaqso badan in loo sameeyo marka qofkii aakhira wax ka raba iyo adduunka waxda wax sadaqa loola baxo waxaa ugu ajar badan biyuhu biyuhu meeshay soo maraya waa waddadaas waddadaa waxaa isleeyahay haddii ciddii ka qayb qaadata abeesada madha ajar baa laga helaya iska daa bini aadan waxaa la badbaadinaya waa bini aadan waa xoolo marka waxaan leeyahay qof kasta oo damiir islaamnimo ku jidho inuu soo gurmado baan ku boorinaynaa oo ku wacyi gelinaynaa annaguna wixii karaarkayaga waa qaadanaynaa